You're with SBS Radio.
cabdirashiid sheekh cali kusoo dhowow marka hore idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga marka xigta dowladda soomaaliya ayaa caydhisay ergeygii qaramada midoobay ee gaarka ah ee u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya nicholas haysam maxaa lagu macnayn karaa caydhintaasi cabdirashiid waa mahadsantahay madar walaal waan dhowahay waxaa runtii waan intaasun baan u maqalay arrin kedisay ahayd wax hadda arrintaas ka horreeyey oo cabashaa oo dawladda soomaaliya kasoo baxayna ma jirin dawladduna waxay mowqifkeeda ay ku caddaysay inay tahay dawlad xora oo madax bannaan qeybna ka ah qaramada midoobay laakiin aanay qaramada midoobay shaqayntii ay ka shaqaynaysay soomaaliya waxba iska bedelin valuegii iyo magaranaysaa shaqadii u n ku kahayeen soomaaliya sideeda uga soconayso laakiin ninkani waxay sheegeen in uu yahay nin ku xadgudbay madax banaanida ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaa keliya ah oo wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in uu ninkani warqad toos ugu diray wasaaradda arrimaha amniga diblomaasiyadduna waxyaaba waxaa jira adduunka lagu heshiiyey oo aan la jebin karin runtii waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha dibaddu inay u noqoto ergada joogta ewaddanka receiving countryga wax la yidhaha ama waddanka waddanka markaas diblomaasiyiintu ay degan yihiin in ay u maraan wasaaradda arrimaha dibadda laakiin arrinta ninkan haysam uu ka yaraa lulus yahay waa ergey gaara qaramada midoobay waa xafiis magaca soomaaliya soomaaliya lagu magacaabay waa ergey xaalad gaara ay samaysay waa xafiiska unisom oo soomaaliya loo loo sameeyey oo xafiis shaqo aada u badan hayana ah runtii marka waxaan isleeyahay cayrintaasi waxay ka dhigan tahay aniga sida ay igu muuqato in deg deg badan oo siyaasadeed ay muuqato inuu inay jirto in ay inta ka xuslaan doonto kiiska nicolas haysan waan u iman doonaa saamay saameyntiiya waan u iman doonaa iyo dhankaase markaad akhrido sababta loo caydhiyey ninkaasi adoo dhegaystay wararkii uu bixiyey wasiirku ama warqadaha warqadda lagu soo qoray wasaaradda arrimada kaso arrimaha dibadda ka soo baxday waxyaabaha la sheegay miisaan ahaan ma ku filan tahay mas-uul intaa la eg in la caydhiyo si kooban maya kuma fillo waxa ay dawladdu inoo sheegtay in ay tahay dawlad madax bannaan oo ay cayrin karto ergeyga ay doonto iyo iyo safiirka ay doonto arrintuna saas yacni ma aha yacni inaad wax cayrin karto waa dawlad baa tahay sax laakiin waxaa meesha yaalla xaaladda soomaaliya qiimeyn bay u baahan tahay gaar ah midnimada soomaaliya oo kala taalla qiimeyn gaaray usii baahan tahay siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya oo runtii aada iyo aada u kala daadsan qiimeyn kale usii baahan tahay taakulaynta xafiiska u n k ee muqdisho uu taakuleeyo ciidamada ka howlgala soomaaliya oo soomaaliya xukuumadeedu ku tiirsan tahay oo ciidamadaasna ama amisom ha noqdaan ama ciidamada booliska soomaaliya si gaara u n ku taageera ha noqdaan ciidamadaas oo dhan oo beesha caalamku ay kasii maaragtay xafiiskani waa xafiiska beesha caalamka ooga howlgala soomaaliya marka waxaasoo dhan marka la eego umalayn maayo inay ku filan tahay madaxdu waxay inoo sheegeen in ninkaa la ceyriyo haddayse jirto waxyaaba ay diidayaan inay la wadeegaan la wadaagaan mediada oo ay gadaal kasoo sheegi doonaan waynu arki doonaa laakiin marka aynu akris akhris kala galno dhinac kale ka akrino waxaa ninkani uu maalmahan aada ugu mashquulsanaa master haysam in uu jawaab ka helo dadkii shan iyo tobanka qof ahaa ee lagu dilay magaalada baydhabo soo xilidii iyo xildhibaankii koonfur galbeed ka tirsanaa iyo soo xilidii mansuur robow oo si sharciga aana loo marin maadaama oo marka ciidanka booliska ee koonfur galbeed ay u n ku sabood gareeyaan oy lacag siiyaan meesh ciidankana loogu talagalay in uu in uu sugo dadka muwaadiniinta amnigooda ciidankiibaa waxaa lagu laayay dad masaakiin ah ninkaana lagu soo xiray marka waa wax ka baxsan wixii dowladda soomaaliya iyo laamaha amniga ee soomaaliya ay ku heshiiyeen arrintaasi marka ma hadeerna waxaa cad maalintii la cayriyey nicholas haysen maalintii ka dambeysay inay soomaaliya tiri waxaan furaynaa baaris qoto dheer oo ku saabsan wixii ka dhacay magaalada baydhabo iyo sida wax u dhaceen marka kays arrinta la isku haystaay waxaan u malaynayaa inay tahay arrintaas baydhabo oo ninkani uu aada ugu deganaa haddii beesha caalamka arrintaas la geeyana wax badan in ay amniga soomaaliya iska bedeli lahaayeen bay u eg tahay iyo xataa xaalada siyaasadeed oo soomaaliya maadaama oo ninkani uu yahay nin meel muhiima ugu jira markaa xukuumadda soomaaliyeed gartay dhinaca kaleete golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada ayaa isaguna war soo saaray oo go-aankaas lagu caydhiyey ergeygaas haysam ka soo horjeedsaday weliba taageereen go-aanka isagu uu watay ee uu rabay inuu war faahfaahina kaga helo sababihii loo xidhay mukhtaar robow iyo sidoo kale waxyaabihii daba yaalay ee qalalaasooyinka ahaa arintaasi iyadana maxaad ka akhrin kartaa inay dowladdiina caydhisay dowladda federaalku ay caydhisay dowlad goboleedyadiina golahoodiina ay arintaasi kaga jawaabeen oo ay dhaheen arintaasi sax ma ahayn
madrow arrintaas waxay kutusinaysaa walaale haddiiba ay dowladdii soomaaliya aynan maanta qoys ahaan u midaysnayn oysan gudihii ka dhisnayn oysan lahayn maxaanku idhaahdaaye muwaafaqo rasmiya iyo maaragtay dhinaca hay-adaha dowladda aysan jirin waxay kutusinaysaa dowladdu inay u baahnayd inay tabarteed tallaabsato way baqayaan dowlad goboleedyadii puntland doorashadeediiba hadda shan maalmood inaga xigtaa cabasho aada badan baa jirta dowladda maaragtay federaalka laga cabanayo maxay marka maxay ka dhigan tahay usoo daadeg arrintan waxaan dheganaansho waxay yani wa waa uun khilaaf iyo wada socono iyo iyo nidaam darro ka jirta gudaha soomaaliya dhinacyada qaar ayaa waxay u arkayaan ama u dhigayaan inay dowladdu ay ay tahay laga yaabo gar ay yeelan karto sababtoo ah waxaa lagu dhaliili jiray dowladda mar walba in diblomaasiyiinta yimaada ama safiirra ha noqdaan ama dhinacyo gaara ha ka socdaan oo sida hay-adaha waaweyn oo kaleete in dowladda loo yeedhiyo oo aynan go-aankeeda u madax bannaanayn oo wixii ay dhankan rabaan ay samayso oo gacanta la hayo oo kolba meel loo waxeeyo oo go-aankeeda iyadu ayna lahayn hadda miyaynan ahayn wax soo muuqanaya in dowladdii ay soo dhiiranayso ay jid cusub ku abuurayso oo ah in iyadu go-aankeeda ay leedahay taa miyaan la dhihi karin
walaal arrin fiican weye dood dood fiican weye waana dooda hadda socota oo social mediaha iyo dadka soomaaliyeed dhexdooda doodana hadda ka aloosan dowladdu wax way cayrin kartaa iyo ma cayrin karto oo dowladdu maadaama oo waa kii ay carabtu dhihi jirtay man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraara oo macnaheedu tahay marba haddii shilin lagu siiyo shilinkaa ilaa aad ka maaranto go-aankaaga ma yeelin kartid maxaa yeelay cid kasta oo taageero ku siisa maaliyadeed taageeradaas macnaheedu waxaa waxa weeyaan waa packages waa wax isku xidhan waxaa la socda taageeradaas value baa la socda values baa la socda waxaa weeye haddii lagu dhaho ciidamada booliskaan kaa taageeraynaa ood ood ogolaato macnaheedu waxa weeye ciidamada boolisku waxa ay u dhaqmayaan sidan iyo sidan iyo sidan sidan iyo sidanna uma dhaqmi karaan waa inaad marka isku ogolaata waxaas oo dhan marka soomaaliya madaxdeeday u taallaa in ay dhahaan wax kaalmo ah oogama baahnin madow dowladaha iyo beesha caalamka waad mahadsantihiin wixii aad nagu soo saboodgarayseen annaga iyo soomaali baan baa isuga kaaya taga banaankaa naga istaaga dowladda soomaaliyeed markaa waxay noqonaysaa dowlad go-aankeeda leh dowlad ciday doontana keensan karta dalkeeda cidda doontana cayrin karta laakiin marka ilaa iyo maskaxda ilaa iyo dhuuxa lagaagaga jiro oo aad u baahan tahay adigu oo aadan maalin shaqayn karin la-aanta ciidamadaas amisom ee caalamku uu maxaanku idhaahdaa uu saboodgareeyo soomaaliya mar haddii aanay iyadu go-aankeeda la yeelan karin oo aanay iyadu waad og tahay oo maanta madaxweynaha soomaaliya hargeysa isagaa tirsanaya inuu maamulo marka ma maamulaa wey midda kale midda kale iyada lafteeda waxyaabaha uu wasiirku uu sheegay waxay ahayd in ninkani markuu yimid ba uu xidhiidhaa sida wasiirku uu siiyey waraysiya uu dhinacyo qaara uu siiyey wuxuu sheegay in ninkani markii ugu horreysaba uu xidhiidha cid walba iskala xidhiidhayay wasiirada warqado isaga diro uusan wasaaradda sidii macno ahaan ay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda keliya uusan ka soo dhicin taasi ma laga akhrisan karaa macnaheedu inay tahay in dowlad goboleedyada iyo dowladda ishaya in meeshaas ay su-aal ku jirto oo ah in ay dowladdu ku qasbayso in uusan dowlad goboleedyada oo kale iyo uusan wax xidhiidha la samaynin ee uu keliya dowladda ku koobnaado wasaaradda arrimaha dibaddan uu ka soo galo miyay taasi miyaynan aan siinaynin dood dowladda hadday taasi timaado
maya ma siinayso ma daro walaale waxaynu hadda ognahay xaqiiq markaynaan waxba iska indhaqarinin waxaynu ognahay in arrintaani arrintaani way culus tahay xafiiska maaragtay u n ka madaxdeeda way gaadhay waxaa loo saarayaa hadda waxaa hadlay afhayeenka ninka communicationka u qaabilsan u n ka wuxuuna sheegay in ay furayaan baarid rasmi ah marka horta arrinta baarista u n ka haddii arrintani ay tahay arrin fudud baaritaan baarida inay wa inay arrintaas baaraan ma aanay dhacdeen arrinta marka inay ka culus tahay sidii dowladda soomaaliya hadda ay u qaadatay go-aankaasaad arki yaad arki kartaa waxaa lagu haysta ninkan marka hadda dowladdu waxa ay sheegayso ma runba maxaa u dhexeeyey xafiiskan iyo soomaaliya heshiisyada la galay nooceebu mxu maxaa noo heshiis noocee abaa lagu wada jira hadday dowladda soomaaliya heshiis kula jirto ninkaani inuu dhaqdhaqaaqi karo garowe tegi karo hargeysa tegi karo meeshii kale oo soomaali danteed lagu hayo uu tegi karo hadduu heshiiska ku soo galay wadanka heshiiskii wuu ku joogay hadda marka soomaaliya waxay noqonaysaa in iyadu heshiiska ka baxday oo hadday rabaan in ay ninkan xakameeyaan joogitaankiisa iyo cidduu la hadlayo cidduu la xiriirayo waxaa ka horeysay in ay united nation ka tagaan ka doodaan aynan dib u ugu laabtaan heshiisyadii dhex mariyey soo dhex maray soomaaliya iyo xafiiska unisom adoo adoo adoo inagoo gebagabada taagan hal daqiiqo saamaynta ay yeelan karta haddaba go-aankaasi adag ee dowladda soomaaliya ay qaadatay oo ay muuqato dowlad goboleedyadii inaynan ku raacsanayn maxay noqon kartaa saamayntaasi si kooban
waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan saamaynta ugu weyn ugu culus waay waxay keenaysaa in caalamku uu ku baraarugo si hoose uu ugu baraarugo arrintii dowlad goboleedyadu ay muddo ka qeylinayeen ee ahayd dowladda soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya madaxda dowladda dhexe soomaaliya inaysan rabin in wax la wada yeesho inaysan talada rabin in wadaag ay ka dhigto in maxaan ku rahda maamul goboleedadii ay burburinayso in nidaamkii federaalismka ahaa oo dhan uu khatar hadda ku jiro in aanay ogolayn mucaarado iyo cid dowlad dimuqraadiya inay ka dhisanto soomaaliya waxaas oo dhan waxa weeyaan caalamku markii hore wuxuu rabay iyo beesha caalamku inay iska indhatiraan oo aanay iyagu noqonin cidda soomaaliya dhibaatada ku wada laakiin waxaad moodaa arrintan hadda nicholas hysam inay soo dadejin doonto in ay do in caalamku uu hoos u fiirsho madaxda caalam madaxda soomaaliya waxa ay wado haddii marka wadadii soomaaliya lagu soodgaraynayay ay ay soomaaliya ka leexatayna marka waxay u baahan tahay in marka wadahadalku intaa kasii bato oo dooduna intaa ka adkaatay bay u baahnaan doontaa kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid sheekh cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya aad baad mahadsan tahay cabdirashiid aad baad mahadsan tahay islaan madar aad baan ku salaamaya
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.